dhirta marka laga hadlayo waxa ay mas-uul ka tahay dayactirka dalagyada iyo kaymaha dhirta waxaa hadafkeeda ugu weyn ay tahay dhowrista deegaanka dabiiciga iyadoona kor lagu qaadayo tayada deegaanka iyo soo saarista daaqa xoolaha wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka jubbaland ayaa weeyadii dambe waxa ay waday dhirbeeris ay ku sameyneysa meelo badan oo ka mid a deegaanada jubbaland si deegaanka looga dareemo deganaan iyo in laga baxo dabeelaha soo lalaabtay iyo abaaraha maadaama deegaano badan oo jubbaland iyo soomaaliya ka mid a laga jaray dhirtii lana xaalufiyey dhirtu waxay muhiim u tahay bulshada dhexdeeda iyadoona mar walba dhirta la isticmaalo siyaabo kala duwanna loo isticmaalo ha noqdaan kuwa dalagya beereed loo isticmaala iyo kuwo kale hadda waa kan wasiirka wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka jubbaland ciidiid suleymaan xaashi oo ka hadlaya faa-iidada ay leedahay dhirta iyadoona bulshada ku nool deegaanada jubbaland ugu baaqay inaysan jarin dhirta oo ay ilaashadaan waxaa kaloo imanaysa roobku ku di'i maayo dhulka haddii la xaalufiyo oo dhirta laga dhameeyo markii roobku di'i lahaa dabayl baa gelaysa kadibna roobku ku xasili maayo mana biyo dhigayo laakiin hadda wuxuu dhulku ku jiraa soo kabasho fiican wax fiican baa nooga muuqanayay oo indhaha iyagu ay ku farxaan dhirti waa weynayd oo qarniyada jirtay inay maqan tahay waa ognahay meeshay aadayna isweydiin mayno maanta laakiin waxaan rabnaa maanta inaynu isla qaadano inaynu waxa ka hadhay aan gacmaha ku qabsanno oo aan badbaadinno duurjoogta haddii dhulka aad bannaysaan duurjoogtu idiin joogi mayso ilaahay nolosha uu isku kaabay xayawaanka kayrul caqliga ah iyo kuwa caqliga leh waxaad ogaataan idinkay magan idiin yihiin duurjoogtu dhirtaasi idinkay magan idiin tahay khaliifatul ardi bili'aadankaa ah mas-uuliyadda wixii ilaahay mas-uuliyad idin saaray oo dhan inaad gudataan baa laydinka rabaa